halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a aad si toosa uga dhegaysanaysaan moojada gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com galab wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa sabti taariikhduna ay tahay siddeed iyo tobanka bisha disembar ee sannadka laba kun iyo koob iyo labaatan idaacadda galabta iyo weliba wararka v o ena waxaa idila socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwax qodobada idaacaddaaan idinku hayna ad ku maqli doontaanna waxaa ka mida ra'iisul wasaaraha soomaaliya oo xilka ka qaaday xubno ka tirsan guddida doorashada oo lagu eedeeyey inay lumiyeen dhexdhexaadnimadii kuna milmeen siyaasadda
markii uu xaqiiqsaday in xubno ka mida guddiga xalinta khilaafaadka ay lumiyeen madax bannaanidii guddinimo iyaga oo ku milmay siyaasadda isla markaana baalmaray xeer anshaxa doorashada markii ay u caddaatay in guddiga xalinta khilaafaadka uu khatar ay ugu jiraan in ay lumiyaan kalsoonidii shacabka soomaaliyeed iyo daneeyaasha doorashooyinka ay ku qabeen
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan kiiniya oo heegan gelisay shaqaalaha caafimaadka si ay u xakamayso faafista faraca cusub ee xanuunka koronafirus ee omicron wasiir ka tirsan dowladda soomaaliya oo aan ka waraysannay shirweynaha afrika iyo weliba turkiga ee ku dhex maraya magaalada istanbuul barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabta iyo weliba wararka v o a hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida ciidamada etoobiya ayaa dhowr magaalo ka qabsaday kooxda tigrey magaalooyinkaasoo ay ka mid yihiin kobo iyo waldiya oo ku yaalla dhinaca waqooyi waxaana sidaasi maanta shaacisay dowladda xilli uu halkaasi dagaal xun uu ka socdo muddo saddex iyo toban bilooda kaasoo keenay inay dhintaan kumanaan qof dagaalka u dhexeeya ciidamada daacadda oo ah ra-iisul wasaare abiy axmed iyo weliba kuwa kooxda fallaagada ee t b lf ayaa keenay xaaladda bini aadamnimo oo daran islamarkaana keenay in hay-adda qaramada midoobay ay ugu sarraysa dhinaca xuquuqda aadamuhu inay amar ku bixiso in si caalamiya loo baadho tacadiyada la sheegay abiy oo hore u ahaa korneyl ka tirsan milatariga ayaa bishii hore shaaciyey inuu tegayo furinta hore iyadoo ay markii dambena dowladdu sheegatay inay dib u qabsatay dhowr magaalo muhiima isgaadhsiinta ayaa laga gooyey aagga lagu dagaalamaya iyadoo aan saxafiyiintana galaangal inay u helaan la xayiray waxaana taasi adkaysay in la xaqiijiyo sheegashada meelaha lagu dagaalamayo hase yeeshee sabtida maanta ayaa laanta isgaadhsiinta ee dowladdu ay sheegtay in ciidamada abiy ay u suurto gashay inay si buuxda gacanta ugu dhigaan saqa sirinqa oo iyo weliba sidoo kale magaalooyinka kale ee waldiya hara gubiye robit iyo weliba kobo laga soo bilaabo dhammaadkii bishii oktoobar labada dhinac ayaa sheeganaya inay horumar ka sameeyeen dhowr magaalo muhiima iyadoo taasina ay isu bedelaysay toddobaadyo gudahood maalintii axaddiina kooxda fallaagada ahi ayaa dib u qabsaday magaalada taariikhiga ah ee ku jirta diiwaanka hay-adda yunesko ee lilibela koob iyo toban maalmood uun kadib markii ciidamada etoobiya ay sheegteen inay dib uga qabsadeen kooxdaasi t b l f madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegay in sii socoshada korarka kiisaska xanuunka covid sagaal iyo toban ay keenayso sinaashiya la-aanta dhinaca qaybinta tallaalka isagoo ka hadlaya shirkii u horreeyey caalamiga ee caafimaadka bulshada ee qaaradda afrika ayaa agaasimahan hay-adda w h o tedros adhanam gabriyesus uu xusay inay tahay keliya sannadyo dheeraada tan iyo markii ugu horreysay ee uu bilaabmay bixinta tallaalka covid sagaal iyo toban waxaana tedros uu shirkan oo hannaan maqal iyo muuqaal ah ku qabsoomay uu ka sheegay in horumarka deg dega ah ee aan ahayn mid keliya balse ah dhowr tallaal oo badqaba islamarkaana waxtar leh ay tahay guula dhinaca sayniska ah hase yeeshee waxa uu intaasi sii raaciyey in sinaashiya la'aanta qaybinta tallaalku ay tahay fashil dhinaca bani aadamnimada ah madaxa hay-addan w h o waxaa kaloo u sheegay in xilli in ka badan sideed bilyan iyo weliba shan boqol oo milyan oo qof amaba aan dhahdo xabo oo tallaala dunida la bixiyey taasoo ah maba noqonaysa ololihii ugu ballaadhnaa ee dhinaca taariikhda ee dhinaca tallaal laga sameeyo in keliya boqolkiiba sideed ee dadka karayay amaba loo ogolaa inay tallaal ka qaataan ee qaaradda afrika la siiyey tallaalka labadii dhibcoodba ugu dambayntiina mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalka masar ayaa sheegay inay dalkaasi ka heleen kiisaskii ugu horreeyey ee faraca cusub ee xanuunka coronavirus ee aadka u faafaya ee loo yaqaano omicron saddex qof ayaana laga helay noocan cusub dadkaasi oo ka mid ah lix iyo labaatan qof oo safar ahaa oo laga helay xanuunka coronavirus xilligaas oo ay ku sugnaayeen garoonka diyaaradaha ee magaalada qaahira waxaana sidaasi war ay soo saartay ku sheegtay wasaaradda caafimaadka maalintii jimcihii hase yeeshee ma aanay sheegin halka ay saddexdaasi qof ka yimaadeen balse warbaahinta maxalliga ah ee masrawey ayaa iyadoo ku warantay in saddex qof amaba saddexdaasi qof ay ka yimaadeen dalka koonfur afrika waxaanay wasaaradda caafimaadku sheegtay in laba ka mid ah aanay calaamada muujinin amaba aanay ka muuqanin halka qofka saddexaadna uu lahaa calaamado meeldhexaada waxaana saddexdoodaba lagu karantimeeyey cusbitaal ku yaala magaalada qaahira galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a aan ku bilownay maxamed xuseen roble ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa maanta xilka ka qaaday xubna ka tirsan guddida doorashooyinka soomaaliya kuwaasoo la sheegay inay lumiyeen amaba ay ku milmeen adhaahdee siyaasadda roble ayaa isla xubno cusub magacaabay inay boosaskaasi buuxiyaan tallaabadan ayaa timi kadib markii xalay kulan dhinaca fogaan aragga uu ra-iisul wasaaruhu la qaatay madaxda maamul goboleedyada iyo weliba golaha musharaxiinta warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
waxaa jira muril xoogan oo dul huwanaya gudyada doorashada gaar ahaanna guddiga xalinta khilaafaadka oo maalmihii lasoo dhaafa si gaarisha loogu hayay guddiga xalinta khilaafaadka ayaa dhowaan sii daaya kursi si weyn loogu murmay oo lagu soo doortay magaalada dhuusamareebkaasi oo ku soo baxay taliyaha ku-meel gaarka nisa yaasiin cabdulaahi maxamuud yaasiin fari ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa maanta xilka ka qaaday toddoba xubnood oo ka mid a guddiga xalinta khilaafaadka kuwaasoo lagu eedeeyay inay lumiyeen madax bannaanidii guddiga ayna ku milmeen siyaasadda hafayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimo ayaa akhriyay eedaha loo jeediya guddigan markii uu xaqiiqsaday in xubno ka mid a guddiga xalinta khilaafaadka ay lumiyeen madax bannaanidii guddinimo iyaga oo ku milmay siyaasadda isla markaana baal maray xeer anshaxa doorashada markii ay u caddaatay in guddiga xalinta khilaafaadka uu khatar ay ugu jiraan in ay lumiyaan kalsoonidii shacabka soomaaliyeed iyo daneeyaasha doorashooyinka ay ku qabeen in si cadaalada ay u garsooraan cabashooyinka doorashooyinka la xidhiira markii uu xaqiiqsaday in xubnaha magacyadoodu ay hoos ku qoran yihiin ay mas-uuliyaddooda u isticmaaleen ujeeddooyin ka baxsan xilkii lagu aaminay kana dhaga adeegeen talooyin iyo digniino la xidhiira kawaantoobista falalka ay ku jiraan ee baalmarsan nidaamka xilgudashadooda markii uu tixgeliyey halista ay ku keeni karaan ficilada xubnahan doorashada iyo xasiloonida guud ahaan dalka ra-iisul wasaare rooble ayaa magacaabay toddoba xubnood oo buuxiyo kuwa maanta lumiyo kuraasta laga qaaday waxaa xilalkii iyo xubnimadoodii guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka laga qaaday xubnaha magacyadoodu ay hoos ku qoran yihiin kow xuseen laki maxamed maxamuud labo axmed siciid samatar saddex maxamed faarax xirsi afar nimco axmed cabdi shan cali maxamed faarax cali seeko lix cabdiraxmaan maxamed cali toddobo maxamed ciise heybe qodobka labaad waxaa la magacaabay xubnaha magacyadoodu ay hoos ku qoran yihiin in ay ka mid noqdaan guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka iyaga oo bedelaya xubnaha kore ee xilka qaadista lagu sameeyey waxaana ay kale yihiin kow ismaaciil maxamed axmed labo fardowsa mataan buulle saddex ayaanle axmed cabdulle afar bashiir axmed yuusuf shan xasan axmed dhicisow lix axmed barre maxamed toddobo maxamed cawil warsame qodobka saddexaad waxaa lagu wargelinayaa dhammaan guddiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan in ay dhowraan anshaxa iyo dahfurnaanta doorashooyinka ilaaliyaanna madax bannaanida kana fogaadaan ku milmidda siyaasadda doorashada aqalka hoose ayaa bilaabatay kowdii bishii nofembar waxaana kursiga ugu horreeyey ku soo baxay ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahad guuleed ka timid dood xoogan markii dambena guddiga xalinta khilaafaadka ayaa sii daayay kursigaas iyagoo sheegay in loo mara dhabbihii saxnaa guddiga ayaa sidoo kale maalintii khamiis waxba kama jiraan ku sheegay doodo adag oo hareynaya kursiga lixdan iyo toddoba kaasoo ku soo baxay taliyaha ku-meel gaarka nisa yaasiin cabdulaahi maxamuud yaasiin farey cabdulqaadir okey v o a muqdisho
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulleh haatanna kenya dowladda kenya ayaa heegan gelisay shaqaalaheeda caafimaadka kadib cabsi xoogan oo laga qaba in faraca cusub omicron ee xanuunka coronavirus uu halkaasi kusii faafo wasaaradda caafimaadka ayaa dhowaan sheegtay in dalka laga helay ilaa iyo saddex kiis oo ah faracan cusub haddaba wararkii ugu dambeeyey arrimahaasi ayaa doctor cusmaan cali gabose oo ka mid a shaqaalaha ka howlgala cusbitaalka kenyatta ee magaalada nairobi waxaa uga warramayay wariyahayaga khadar maxamuud xareed
viruska noocan cusub macronka waa qeyb ka tirsan uun muxuu ahaa coronaviruskii marka waa farac ama sida loo yaqaano dadka qaar u yaqaanaa waa fir ini wuxuu kasoo firsoocmay ama uu ka yimid coronaviruskii hore marka waa nooc kale ama waa fir ka yimid ama farac kasoo jeeda muxuu ahaa isla coronaviruska marka walaal waa nooc cusub oo maalin kasta viruskii waxa laga yaabaa inuu isbedelo qaabkiisii qaabka qofka u weerarayay dhibka uu keenayay waxaasaa laga yaabaa inuu uga duwan yahin kuwa kale marka qaar hore horena way jiraan dhalta iyo ay kuwaas ka mid ahaayeen alfiyo marka noocan waa noocii ugu dambeeyey dunidana iminka qeybo badan oo kamid wuxuu yahay nooca ugu faraha badan ee coronaviruska hoos taga cudur ahaan kaasoo dad badana saameyn ku yeeshay dowladdu ilaa iyo hadda maxay macluumaad oo ka bixisay viruskan cusub ee laga helay waxay dowladdu sheegtay in in ay saddex qof saddex keys ilaa iminka la helay oo dad sifri ahaa marka way dhici karaysa in kaysas kalena dee mustaqbalka ay iman karayaan marka ilaa iminka kaysaska la hada kaysas badan maahan laakiin sida dee xoogaha dunidoo dhan ay lagu warhayo dunidii maadaama ay noqotay wax yaroo kooban oo laysku safrayo waxa weeyaan waa wax dhici karaysa inuu korona bahalka uu soo bato macron muxuu ahaa noociisaas marka walaal xogta ilaa iminka lahay wax weeyaan kaysas kooban ay waddanka soo galeen muxuu uga duwan yahay kii hore kuwii hore waxaa uga duwan yahay waa variation waa qaabkii baa isyar bedelay brotiinka u ka samaysnaa qaabkiisun baa isbedelay laakiin wax kaloo uga duwan yahay ma jirto waa isla coronaviruskii qaabka u gudbaya buu gudbayaa sidii loo daweynayo loo daweynayaa astaamihii qofku ku dhaca cudurka coronaviruska uu lahaabuu kana leeyahay marka wax kaloo uga duwan yahay la oran karayo ma jirto waa adugu qaab dhismeedkiisun baa isbedelay laakiin wax weyn oo uga duwan yahay ma jiro waxaa kaloo iyaduna jirta in dadka magaaladu ay ka sheeganayaan xanuun u eg sida hergebka oo kale xanuun lafa xanuunkii naqaskii qandhada dhanka jirka ah bal dhibaatadaas haddaad u kurgasheen bal maxay idinla tahay horta walaal ilaa dee la baaro hergebku ka horna wuu jiray coronaviruska kadibna waa jiri doonaan labadoodana way isku astaama dhow yihiin oo coronaviruska iyo hergebka marka la eego ama duraygo wax badan kuma kala duwan astaamaha markaad eegto marka waa wax farqi weyn uma dhexeeya labadooda marka dee ilaa la xaqiijiyo oo la baaro maahane lama kala cadayn karayo inuu coronaviruska uu yahay iyo inuu hargabka uu yahay laakiin waxa weya xaqiiqdu waxa weya way isku astaama egyihiin lamana kala saari karayo qofka uu ku dhaco cudurka ma oran karayo hargab ay ku dhacay haddii weliba symptomisku ay yihiin qaar mayla oo ninkuna dhalinyaro yahay ama gabadhu ay dhalinyaro tahay waxaa laga yaabaa astaamuhu inaanay noqon qaar muuqda marka ilaa la xaqiijiyo dee qofka la baaro muuqaal ahaan inuu qafacayo qandha hayso madax xanuunayo kuma kala saari karaysin laakiin ma la kulanteen idinku dadka ma idin imaadaan dad noocaas u xanuunsan way jiraan dad saa u xanuunsan marka dee commonka walba ma hargaba mise waa coronavirus way isku astaama dhow yihiin labadooda caadiyan ahaan sidoodaba caadigaaba cudurrada sambabka ku dhaco dhan ama resbaratoriga ku dhaco dhan waa qaar isku astaama dhow marka qofka bukaanka asagu ma kala saari karayo ilaa baaritaan rasmiga la saaro lagu sameeyo oo laga baaro b c r-ka oo la hubiyo inuu qofkan coronavirus leeyahy inaanu aan lahayn commoncola uu leeyahay marka guud ahaan wax la kala saari kara maaha guud ahaan waxayse u baahan tahay qof kastoo iskaga shakiya calaamaha coronaviruska inuu isbaaro laakiin aanu dhayalsan dadkii hore isaga tallaalay cudurka corona bal ka waran iyo coronahan cusub viruskan cusub wax saameyn ma u keenaya walaal noocan cusub firkan cusub ama faracan cusub ee coronaviruska tallaaladii wax way ka qabanayaan jawaabtu wax weyan hadii laleeyahy wax ma ka qabanayaan haa weeyaan wax way ka qabanayaan oo dadka inta badan hosbitaalada la dhigay waxay u badan yihiin dadka aan iska tallaalin coronaviruska markoodii hore marka weliba xaqiiqdu waxa weeyaan qofka hadduu hal dhows qaatay hadduu two dhows u qaatay tallaalka laba jeer u qaatay iyo hadduu hal mar qaatay khatartu waxay ku badan tahay kuwa mar keliya qaatay waxaana kuwa uga sii khatar badan kuwaan marna aan qaadaan tallaalka
dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa doctor cismaan cali gaboose oo ka mida shaqaalaha ka howlgala cusbitaalka kenyatta ee magaalada nairobi waxaana uu warramayey waryahayaga khadar maxamuud xareed magaalada istanbul ee dalka turkiga waxaa maanta lagu soo xidhayaa shirweynaha afrika iyo weliba turkiga oo diiradda lagu saaray ganacsiga iyo maalgashiga ka dhexeeya turkiga iyo weliba qaaradda madaxa ka socota afrika oo uu ku jiro madaxweynaha soomaaliya iyo weliba wasiiro ayaa ka mida dadka ka qaybgelaya shirweynahan haddaba wariyaha v o a ridwaan xaaji cabdiweli ayaa qadka telefoonka ee magaalada istanbul kula xidhiidhay wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee soomaaliya injineer cabdilaahi abukar xaaji cabdilaahi carab oo ka mida wafdiga soomaaliya waa ku salaamayaa walaal ridwaan adiga iyo voice of america iyo fursadda ay siiseen kolley halkan waxaa u nimid shirar qabaqaabisa dowladda turkiga oo dowladda turkiga iyo waddamada africa xiriirkooda shirweyne loo qabtay ayaan halkan u nimid shirkaas oo oo soo bilowda lix iyo tobankii ilaa iyo sideed iyo tobanka ku eg madaxweyneyaasha wadamo badan oo afrikaana ayaa kasoo qayb galay wasiirada arrimaha dibadda wasiirada waxbarashada wasiirada beeraha iyo wasiirada caafimaadka wasiirada beeraha iyo caafimaadka iyo waxbarashada ee arrimaha dibadda shiriir gaargaara ayay lahaayeen dhigooda turkiga iyo afrikaba kuwaas maanta ayaa lasoo gabagabeeyey shirkii kaleo madaxweyneyaashana waxaa loo ballansan yahay sideed iyo tobanka bisha marka shirka meeshaas ayuu ku dhammaan doonaa insha allahu tacaala shirkan waa shir inta badan looga hadlayo ganacsiga iyo maalgelinta ku saabsan afrika iyadoo turkigana hadda kaalin mug leh arrimahaas uu ka ciyaaraya marka soomaaliya marka la eego faa'iide intee la-eg ayaa ugu jirtaa shir noocan oo kale ah
soomaalida iyo turkida horta xiriirkooda wuxuu u noqonayaa waagi cusbaaniyiinta sidaa la socoto raadad badan ay kaga tageen waddanka ayaa jiro oo tani waaga xiriir wanaagsan ayaan lahayn laakiin xiriirkoodii waxaa mar kale boorka laga jafay laba kun iyo ko iyo tobankii markii madaxweynahooda uu master ordogan uu ku yimid booqashada magaalada muqdisho xilligii abaaraha xilligaasoo soomaalida ay aada isu garab taageen ama ha noqoto emergencygii lagu jiray ama recoverygii ama development waa ti wadooyin ay xamar ka dhiseen isbitaallay dhiseen waxay dhiseen iisheeg iskuulaad ilaa haddii iskuulaadkoodii magaalada waa ay ka furan yihiin marka gaar ahaan soomaalida shirkan wax wax weyn baa oga jira aniga kolley shirkii waxbarashada ka qabgalay inay naga kaalmeeyaan dhinaca vocational trainingka iyo farsamada inay naga kaalmeeyaan dhinaca technolojiyada inay naga kaalmeeyaan waxyaabo badan oo waxbarashada ku saabsan ay tababaro noo siiyaan staafka wasaaradda iyo maamulayaasha iskuulaadka howl badan baa annaga ka wasaarad ahaan aan ka faa'iidi doonnaa insha allahu tacaala heshiisane waa waa noo dhexeeyaan oo wax wada qabsi ah sidaas lamida caafimaadka iyo beeraha iyo arrimaha dibaddaba iyagana heshiisya ayaa u dhexeeya oo wada shaqayna marka soomaalida sida aan rajaynayo waxa weeye waa faa'iido badan baa ugu jirta shirkan haddii marka uu miro dhalo waayahay wasiir ugu dambeyn waxaa jira warar fara badan oo ku saabsan ka sokow ganacsiga iyo maalgelinta in turkiga sidoo kale arrimaha amniga uu kala hadli doono dalalka afrika ee shirka ka qaybgelaya heshiis dhinaca hubka xataa horey wuxuu la galay dalka ethoobiya marka soomaaliya marka la eegana saldhigga ugu weyn ee military ayuu ku leeyahay ee qaaradda africa marka ma laga yaabaa in arrimo ku saabsan hub iyo maaragtay waxyaaba noocaas oo kalea labada dal ay ka wada hadlaan xaqiiqdii ee dowladda turkiga ee dowladda soomaliya aad bay u garab istaagtay sidaaad sheegtay xaruntaa waa ku taalla ay dadka noogu tababaraan ciidan kale iyo saraakiil kalena waddanka turkiga ayaa lagu tababaraa aniga hadda waxaan aaminsanahay haddee hub la kala iibsanaya ma jire amnigun bay naga saacidi doonaan sidaan aaminsanahay
kaasina wuxuu ahaa wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare dowladda soomaaliya injineer cabdilaahi abuukar xaaji cabdilaahi carab oo u warrameeyey waryahayaga ridwaan xaaji cabdiweli haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ay si wada jira inoola socodsiin doonaan ibraahim xasan daandure iyo weliba nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada mar kale barnaamijkeenna hambaryada iyo heesaha toddobaadkanna waxaa idiin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan daandurey iyo nuur xasan nuur nuur noo soo qaba dhambaalka ugu horreeya daandurey waa mahadsan tahay hambalyada ugu horreysa barnaamijkeenna maanta waxaa nasiib u helay dadka kale ah cabdixakiim saleebaan maxamed iyo saciid saleebaan maxamed nimcaan jaamac maxamed cabdiraxmaan shiine iyo cali aadan maxamed aamine aadan maxamed hoodo saleebaan maxamed iyo suuri maxamed diiriye cabdi maxamed diiriye saade maxamed diiriye iyo tiriig maxamed diiriye dhammaan reer maxamed diiriye oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka waxay hambalyo farxadi ku dheehan tahay ay hawada u marinayaan lamaanaha kale ah khadar saleebaan maxamed iyo marwadiisa mune ismaaciil oo aroskooda uu ka dhacay magaalada burco saddex iyo tobankii bishan disembar ducada iyo heestu waa dhankiina ayay yidhaahdeen waxaanu leenahay lamaanahaasi ha noqdeen kuwii isku waara oo ubad kheer qaba kala hela heestana goordhow ayaan idiin soo wadnaa hay-addaanta dhambaalkan waa tahniyad waxa uu naga soo gaaray bashiir cali daahir caanaboro cabduqaadir maxamed iimaan babu cabduqaadir maxamed yuusuf balaag sheekh cashar sheekh cabdi xasan cabdulaahi maxamuud goobe cabduqaadir maxamed sheekh shukri cali daahir aamino iimaan cali furtuun cabdulaahi xuseen waxaana ay tahniyad jecelyihiin inay gaarsiiyaan doktor sakariya macalin cumar iyo doktor sumaya abuukar cabdulaahi oo arooskooda uu ka dhacay magaalada jowhar xaafadda isnaayo waxaana ay leeyihiin ducada waa xaggiina waxaa leenahay arooskaas allaha ka dhigo kii lagu liibaano bashbashii barwaaqana aad kala kulantaan heesta ugu horreysa dhegeystayaashan u soo qabanayna waa liibaan waxaa wada qaadaya hebe nuura iyo cabdinaasir macallin
waxaan filayaa in dhegaystayaal badan ay ka heleen heestaasi liibaan fanaaniinta cabdinaasir macallin iyo hibe maxamed hambalyo aroos ayaa gacanteeda ku soo dhacday waxaana ay naga soo gaartay cabdinaasir cabdulqaadir islow geesay iyo sharmaarke maxamed ismaaciil sheekh cabdishakuur cabdulaahi cabdi iyo sheekh cabdilatiif cabdulaahi cabdi dhammaan dadkaasi oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka ah waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan cabdicasiis cabdulaahi cabdi iyo hundud maxamed ibraahim oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaanu leenahay isku waara ubad kheyr qaban allah idinku arsaaqo aamiin dhamaalkanna waxauu nagu soo gaaray ayeeyo aamino maxamed cusmaan iyo aye khadiijo maxamed cusmaan iyo aye dahabo xaashi iyo hooyo nuurto aadan hooyo safiye aadan iyo hooyo deeqo aadan aabe zubeer xasan shangulow iyo aabe nuur xasan shangulow iyo maxamed xasan shangulow iyo aadan xasan shangulow aabe bashiir xasan shangulow eedo ceebla xasan shangulow iyo eedo hifo xasan shangulow eedo nuuna xasan shangulow iyo eedooyin hifayo xasan shangulow iyo faaduma xasan shangulow iyo filis zubeer xasan nasro zubeer xasan iyo qadar zubeer xasan iyo dhammaan reer zubeer xasan shangulow iyo dhammaan reer zubeer xasan shangulow waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan axmed zubeer xasan iyo marwadiisa fatuush axmed shuuriye oo arooskooda uu ka qabsoomay gaarisa waxaan leenaha arooskaas allah ka dhiga kiyaad kala kulantaan bashbashi baraaqo ee banow idinkala siiyo owlaad kheyr qabta amiin ayaan ana u raaciyay dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan idin soo qabanay heestan dabacsan oo uu ku luuqaynayo fanaanka nimcaan
hilaac kabaxay hawadii hawadii hawadii adakahe bartayee noloshii cusbayd waxay furtay buu kalo bartayee noloshii cusbayd waxay furtay buu kalo kabaxay hawadii hawadii hawadii adakaekabaxay hawadii hawadii hawadii adakahe wakhtigu beribuu adkaa hadduu se barwaaqu dhale wakhtigu beribuu adkaa haduusa barwaaqo dhalay waxaa bataguulahey qof dhiigan iyo baaji jiray wakhtigu beribuu adkaa hadduusa barwaaqo dhalay wakhtigu beribuu adkaa hadduusa barwaaqo dhalay waxaa bataguulahey qof diidani baaji jiray urqadee wabiyaal xidhnaa jacayl xuni waa balee urqadeen wabiyaal xidhnaa jacayl xuni waa balee ka raystay bukaanadii baraarugayo ilbaxay ka raystay bukaanadii baraarugayo urqadeen wabiyaal xidhnaa jacayl xuni waa balee urqadeen wabiyaal xidhnaa jacayl xuni waa balee ka raystay bukaanadii baraarugayo ilbaxayr karayste bukaanadii baraarugayo ilbaxayr baraarugayo ilbaxayr baraarugayo ilbaxayr alla baraarugayo ilbaxayr baraarugayo ilbaxayr
bukaanadii iyo fanaanka nimcaan hilaac haddii aan intaasi ku dhaafno dhambaal dhalasho ayaa gacanteeda kusoo dhacay daandureyo waxaana uu naga soo gaaray faadime ibraahim farduuse ibraahim anise ibraahim fartuun ibraahim iyo nadiife ibraahim maxamed ibraahim iyo cabdulqaadir ibraahim cabdicasiis fantastic iyo hooye khadiijo xasan falastiin khaliif yuusuf salmo maxamed cabdulaahi iyo ibraahim shaahiyo xasan madnuur iyo ogaas siciid bashiir suleymaan sheekh xasan iyo cabdiweli faarax bare iyo cabdixakiim cabdidhaqane dhammaan asxaabtani waxay tahaniyad dhalasho oo farxad leh ay u marinayaan hawada yaasiin ibraahim cabdiraxmaan iyo falastiin ibraahim xuseen oo wiil ugu dhashay dhadhaab dhagaxley ee kenya wiilkaasi waxaa loo bixiyey akram akram waxaanu leenahay noqo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
nuur dhabalkan waxau noogu yimid hooyo raxmo xasan baaruud iyo qoyskeeda iyo hooyo sureer xasan baaruud iyo qoyskeeda iyo hooyo aamine xasan baaruud iyo qoyskeeda hooyo sahra xasan baaruud iyo qoyskeeda hooyo faadumo xaashi shide oo loo yaqaano baarcad iyo qoyskeeda iyo ibraahim xaashi shide iyo qoyskiisa iyo asad xasan baaruud iyo qoyskiisa iyo axmed ismaaciil geelle iyo qoyskiisa maxamed ismaaciil geelle iyo qoyskiisa iyo xasan ismaaciil geelle iyo qoyskiisa iyo dhammaanba qoyska reer ismaaciil geelle waxaana ay hambalyo gaarsiinayaan cali ismaaciil geelle iyo xiis cabdulaahi aadan omar oo laba gabdhood oo mataanaha ay ugu dhasheen deegaanka waaba caaro oo ka tirsan degmada gashaamo waxaana ay leeyihiin soo barbaara annaguna waxaa leenahay labadaasi gabdhood soo weynaada noqda kuwii waalidkood dalkooda iyo dadkoodaba waxtara heesta saddexaad aan dhegeystayaashan u soo qabanaynona waa alambe
limona la'aanta miyaan ledaa naftada bangiyan ku baayacay bustoolay baala rorgaad tahayo naftada bangiyan ku baayacay limona la'aanta miyaan ledaa tanada gabarow dhalaad tahayo adan tolka kaaga sod limona la'aanta miyaan ledaa sidii johoradi jamal badanay jamiilaadan ku jecela limona la'aanta miyaan ledaa farale shamsoy shukriban kulleya sidish sharafiyo nusqaya farale shamsoy shukriban kulleya
waa tahay aan intaas ku dhaafna heestaasi la yaabka lahayd alamdheh alam kariirdheh waxaa ku luuqeynaya fanaanka allah u naxariistee cali jareer dhambaalka dhankayga ugu dambeeyay daanduray waa hambalyo aroos waxaana uu naga soo gaaray dadka kale ah shukri xasan xuseen iyo zamzam xasan xuseen calise xasan xuseen iyo cabdulaahi xasan xuseen cabdiraxmaan xasan xuseen iyo hooyo maryan abuukar aabe xasan xuseen iyo dhammaan reer xasan xuseen kuule iyo reer cismaan nuur abdi maxamed nuur abuukar iyo habaryeer faa'iise abuukar iyo ayeeye maleyko macalin cumar dhammaan dadkaasi oo kala jooga deegaanada kale ah gumarey iyo bilaal biyo kulule kurdaley iyo ceel caano iyo degmada jalalaqsi waxay hambalyo dhalasho ay halkan uga dirayaan maxamed xasan xuseen kuule iyo marwadiisa maryan maxamed yuusuf oo uu wiil ugu dhashay degmada warta nabadda ee magaalada muqdisho wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdisalaam cabdisalaam waxaan leenahay allah ka dhigo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaalkan waxa uu noogu yimid aabe yaasiin cusmaan caraale iyo nabadoon faarax nabadoon cusmaan caraale iyo eedooyin muxubo cusmaan caraale jawaahir cusmaan caraale nadiifo cusmaan caraale iyo xaawo cusmaan caraale ayo aamino nuur muuse nafiise yaasiin cusmaan iyo maxamed yaasiin cusmaan iyo cabdirasaaq yaasiin cusmaan dhammaan waxay jecel yihiin in ay hambalyo gaarsiiyaan cusmaan yaasiin cusmaan iyo fatxi jaamac maxamed oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada boosaaso waxaana ay leeyihiin haydin horsado guur qarqaba aamin ayaan leenahay heesta ugu dambaysana waa beledweyne iyo codkii xasan aadan samatar heestaas ayaannu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha intaan markale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo
biiwaa jacaylow boogaan ladhayno ciidi baanan karino beerka iyo wadnaha iyo boga kaga taaliyo inuu yahay bircashaqu been baanu haystay wadiigu bujaaco beeraha waraabsho dhulkubaahad ku jiifo dhirta ubaaxu buuxsho badarkiioo galaydii laga tuure baalko canabkii bislaado bulladiioo ciyaara lagu waabariisto beelugu gujoogan sow berisa mahadkii beelad weyne maan tegin webiigu bujaaco beeraha waraabsho dhulkubaahad ku jiifo dhirta ubaaxu buuxsho badarkiioo galaydii laga tuure baalko canabkii bislaado bulladiioo ciyaara lagu waabariisto beelugu gujooga sow berisa mahadkii beelad weyne maan tegin dhanka bari magaalada sow boqoraad joogto yadahab lagoodo bilicdee haweenkiyo dili loo dhameeyo dhanka bari magaalada sow boqoraad joogto yadahab lagoodo bilicdee haweenkiyo bili loo dhameeyo tima boqontaa joogo baal goray laamoodo baarkana casaanke bidix midig isgaaro bulcad lagu xiideeyo bar ku seexanayso barkanaysa qaaro guwanaysa baalo igu beerti lahasho uu buseele maan baran tima boqontaa joogo baal goray laamoodo baarkana casaanke bidix midig isgaaro bulcad lagu xiideeyo bar ku seexanayso barkanaysa qaaro huwanaysa baalo igu beerte lahasho uu buseele maan baran bishu ay sidee tahay aniga iyo beerlula iskumaanan soo bixin sow bariidadaydii iyo bedaashadeedii buundada ciyaartay beled weyn ku taale iyo lulata guudkood bartankeeda maay sow bixiisa weeye balan maanu dhigano joogi may odhan sow bixiisa weeye balan maanu dhigano joogi may odhan sow bayd go'aygii sow bayd go'aygii layguma bishaarayn sow bayd go'aygii sow bayd go'aygii layguma bishaarayn maantaa la baxayaa bulshadii may odhan maantaa la baxayaa bulshadii may odhan maantaa la baxayaa bulshadii may odhan maantaa la baxayaa bulshadii may odhan sowaabesteeyo socod beegsan maaye naabaajacawo maxnaan shamaan odhan sowaabesteeyo socod beegsan maaye inaabaajacawo baxnaan shamaan odhan sow taliye baaso baano warmooge daydii ma beenay sowtali baaso baano warmooge daydii ma beenay sow badiba kooxdii goortay bareedhe baabuurki fuule hadna baalkamaan korin sow badiba kooxdii goortay bareedhe baabuurki fuule hadna baalkamaan korin soo baraaq nuglaantihid balaa lagu ducaysti ugu baryaa kuma maqnayno holyow daraadii soo baraaq nuglaantii balaa lagu ducaysti ugu baryaa kuma maqnayno birimay xumaato batroolka daadsho kawada bukoodo ogsan waaya maan oran birimay xumaato batroolka daadsho kawada bukoodo ogsan waaya maan oran sow beriga waagiyo barqa kuluu lexdoodii sow beriga waagiyo barqa kuluu lexdoodii geed baa xadwayno dhereriyo ballaaro beled wayn kocaano dayiiraahda baaro bligdheer hirkiisi ma biidhaansanayno bulxankiisa yeedhiyo maqlaynin baaqii yihaahda baaro biligdheer hirkiisi ma biidhaansanayno bulxankiisa yeedhiyo ma maqlaynin baaqii sow baaxaad sooriihii iyo laba boglayntii maa noqon beesteeyo bacadkii maa dheeliman sow baaxaad sooriihii iyo laba boglayntii maa noqon beesteeyo bacadkii maa dheeliman sow gala baaqoolkii annakoo barwaaqiyo meel baad lee joogno tumanayna beeree soomaan baraarugin sow gala baaqoolkii annakoo barwaaqiyo meel baad lee joogno tumanayna beeree soomaan baraarugin riyaa beena weeye sow baa la daymi baabuur lalaayo haad baa lemoodo fanaanaaya buurdheer dhisma oranka boodo noofta sow ma biimay riyaa beena weeye sow baa la daymi baabuur lalaayo haad baa lemoodo fanaanaaya buurdheer dhisma oranka boodo naafta sow ma biimay nin banaadir joogo deled weyn la haysto waxaanay la baabeen nin banaadir joogo deled weyn la haysto waxaanay la baabeen sow baadi doonkee weli baafismaani sow baadi doonkee weli baafismaani iga xidhaa baraare beerlula allahayo beri waxyeelada
heestaasi beledaweyn ee uu codkiisa inagu soo gaadhsiinaya fanaanka xasan aan samatar islamarkaana erayadeeda culiyey abwaanka weyn maxamed ibraahim warsame hadraawi ayaana dhegaystayaal ugu dambeysay barnaamijka ambaliyada heesaha iyo weli guud ahaanba idaacaddayada galabnimo tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo fanaanaya buurdheer dhisma oranka boodo noofta sow ma biimay iyaa beena weeye sow baa la daymi baabuur lalaayo haad baa le moodo fanaanaya buurdheer dhisma oranka boodo noofta sow ma biimay banaadir joogo beled weyn la haysto waxaanay la baabeen nin banaadir joogo beled weyn la haysto waxaanay la baabeen sow baadi doonke weli baaf isbaani sow baadi doonke batismani